mahadsanid cabdisamed markana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo maanta ka dhacay dekeda weyn oo ku taala dalka iiraan ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay halka shan boqol toban iyo lix qof kalena ay ku dhaawacmeen qarax weyn oo maanta ka dhacay dekeda weyn ee magaalada bandar cabaas ee dhacda koonfur bari dalka iiraan maamulka hay-adda bisha cas ee dowladda shiicada ah iiraan ninka lagu magacaabo banki maxamuud ayaa xilli uu ka warbixinayay arrintan isagoo la hadlayay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda iiraan waxa uu sheegay in qaraxan uu horseeday dhimashada afar qof iyo dhaawaca shan boqol toban iyo lix kale warbaahinta kasoo waranta gudaha dowladda shiicada ah iiraan ayaa tebisay maanta in qaraxa uu ahaa mid xooggan oo saameyn lixaad leh ku reebay dekedii uu ka dhacay qaraxan ayaana geystay burbur xooggan marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah mas-uul ka tirsan shiicada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aynay ogeyn sababta ka dambeysa qaraxan ballaaran isagoona intaa ku daray in ay weli socdaan dadaalada lagu daminayo debka ka dhashay qaraxan oo maanta oo sabti ah ka dhacay magaalada bandar cabaas ee dalka iiraan kayaanka gumaystaha ee yahuudda oo isweedaarsi xagga weerarada ah kala dhexeeyey dowladda shiicada ah iiraan ayaa iska baryeelay dhacdadan warbaahinta labiyo tobanaad ee yahuudda ayaana sheegtay in maamulka yahuudda uu xaqiijiyey inuusan ku lug lahayn dhacdadan labaatan qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqeyn saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen koonfurta qidaaca khaza diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa maanta duqeyn xooggan la egtay guri ay ku leeyihiin dadka shacabka ah islamarkaana ku yaala xaafadda al sabrah ee dhacda koonfurta magaalada khaza sida uu ku warramay wariyaha lagu magacaabo mu'min oo ka soo warrama jiida khaza waxaa duqeyntan ku nafwaayey labaatan qof ilaa iyo hadda burburka ku hoos jira iyagoona ay sidoo kale ku dhaawacmeen tobanaan kale oo dadka shacabka ah islamarkaana loola cararay isbitaalka yar ee ku yaala mandiqadan dhanka kale kooxaha muqaawamada ah ee falastiin ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku muujinayaan beegsashada askar ka tirsan maamulka yahuudda oo ku sugnaa mid ka mid ah xaafadaha khaza muuqaalkan ay maanta baahiyeen kooxaha wax iska caabinta ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah ciidamada muqaawamada oo howlgal liish ah ku beegsanaya ilaa afar askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasoo dhammaantood ay xabadda haleelayso ciidamada la socdayna ay uga carareen halka lagu beegsaday howlgalladan ayaa si gooni ah uga dhacay waddada alcawda ee ku taalo bariga magaalada beyt xanuun askarta yuhuudda ah ee lala beegsaday howlgalkan ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka waday mandiqada beyt xanuun balse howlgalkan kadib waa ay kala firxadeen sidaba lagu arki karo muuqaalka ugu dambayntiina ururka xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiicada ah iiraan ayaa duqeymo la beegsaday xerada niifatim ee dhacda saxaraha alnaqab sida ay sheegtay kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta waxa ay maanta gelinkii dhexe weerar culus loo adeegsaday gantaalo dheereeya ay ku qaadeen xerada ciidamada ee nifatim iyagoona sheegay inay gantaalada ku hobteen daakhilka xerada afhayeenka kooxda ninka lagu magacaabo al sariic ayaa bayaan rasmi ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidankooda islamarkaana gantaaladooda ay garaaceen halkii hadafka uu ahaa weerarkan ayaa kusoo aadaya xilli maalintii shalay uu maamulka yuhuudda sheegay inuu u babacdhigay gantaalada laga soo tuuray dalka yemen oo ay soo ganeen kooxaha xuutiyiinta ka hor inta aynu gaarin halka hadafku u ahayd oo ah magaalada talaabiib